الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم سدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إن شاء الله تعالى waxaynu bilaabanaynaa kitaabkii buqyat lbaaxith ee macruufka ku ah alraxbiya in sha allahu tacaala kitaabkaasina waa fi cilmi lfaraa'id cilmiga markaa dhaxalka ayaa uu ku saabsan yahay maadaama uu ku saabsan yahay cilmiga dhaxalka waxaynu waxoogaa yar oo muqadimo ah u samayneynaa ama hordhac ah cilmiga faraa-idka runtii cilmiga faraa-idku waa cilmi leh ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa iyo tixgelintiisa waayo waa cilmun yucrafu bihi man yarisu waman laa yarisu wa miqdaaru maa likulli waarisin min atarika waa cilmi markaa lagu aqoonsanayo oo lagu garanayo cidda wax dhexlaysa waa waxaynu nidhi huwa cilmun yucrafu bihi man yarisu waman laa yarisu waa cilmi lagu aqoonsanayo oo lagu garanayo cidda wax dhexlaysa iyo cidda aan waxba dhexlayn iyo wa miqdaaru maa likulli waarisin min atarika iyo qadarka uu yeelanayo mid kasta oo ka mid ah dadka wax dhexlaya tarikada uu meydku ka tegey waxa uu ku yeelanayo marka tacriifka isaga ah ayuu ku wareegayaa ama qeexidaa iyada ah kaasi baynuna kelimaad kooban ka taabtaabanaynaa qodobka koowaad tarikada aynu sheegayno ee maadaamaynu mawduuciisii tarika ku sheegnay oo cidda wax dhexlaysa iyo cidda aan wax dhexlayn iyo qadarka ay ku ku yeelanayo mid kastoo wax dhexlayaa tarikada uu meydku ka tegay uu ku yeelanayo marka maa huwa tarika tarikada lafteedu maxay taha innagoo taa tilmaamayna waxaynu leenahay tarikadu si mawduuca dhaxalku inoogu soo baxo tarikadu waa maa tarakahu lmayitu bacda mowtihi min amwaalin wa xuquuq marka lasoo khulaaseeyo min amwaalin wa xuquuqin wa ikhtisaasin yani waa la yidhaahdaa laakiin intuba labadaa kelmadood waa iskaga soo ururayaan waxay noqonaysaa waa waxa uu ka tegey kan dhintay geeridiisa dabadeed waa waxa uu ka tegey geeri dabadeed waa waxa uu ka tegey oo xoolo iyo xuquuq ah marka halkaa waxaad ka arkaysaa dhaxalku inuu ka guda ballaadhan yahay xoolo la dhaxlo bal waxa weeyaan xoolo ha yaraadeen ama ha badnaadeen sida allaba inoo tilmaamay isaga oo arrintu inoo tilmaamayo xoolo inay ka badan tahay oo xoolo iyo keyrkoodba ay ku dhacayso ilaahay uu qur-aankiisa inoo ku caddeeyey lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walinnisaa'i nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qalla minhu aw kahu oo weliba alla uu tilmaamay nasiiban mafruuda inay tahay weliba nasiib la jaangooyey oo qadaran alla wuxuu inoo tilmaamay raggu inay qeyb ku leeyihiin waxa ay waalidiintu ka tagaan iyo xigaalku sidaasi leeg dumarkuna wixii waalidiinta iyo xigaalku ka tagaan inay iyaguna nasiib ku leeyihiin waxaasi ha yaraado ama ha bato xooluhu ha yaraadeen ama xuquuqdu ha yaraato ama ha badato shaygaa isaga ah ee laga dhaxlayo cidda shaksigaasi dhexal joojinayo hadduu lab yahay cidda wax dhexlaysa iyo hadday dhadig tahayba nasiibkeeda ayay leedahay la odhan maayo xooluhu waa yar yihiin mar hadday yar yihiin dumarka waxba laga siin maayo ee ha iska tageen ama kuwa waaweyn waxba laga siin maayo carruurta yaryar baa la siinayaa yacnii sifo sharciga maaha ee waxay noqonaysaa waxaasi ha yaraado ama ha bato ee cid kasta oo shaksigaa dhaxal ku leh nasiibkeeda inay ka qaado oo qadarkii alla siiyey subxaanahu wa tacaala ay mutaysato markaa maalka la sheegayo isaga waynu garanaynaadoo maal dee inta badan waxaa la dhaxlo isagaa u badan haddaba maalka garanay ee xuquuqda la tilmaamayo maxaa ka mid ah ee shaksigu uu dhaxlayo xuquuqda waxaa ka mid a qisaasta alqisaas yacnii xuquuqda ayay ka mid tahay oo dee maal maaha ee dadkii dhaxalka shaksigaa la dilay yeelan lahaa ayaa qisaastiisana xaq u yeelanaya hadday oofsanayaan oo goosanayaan iyo hadday saamaxayaanba iyadoo aan lab iyo dhadig midna loo eegay marka xuquuqda la dhaxlo ayay ka mid tahay waxaa ka mid a masalan aymaantii dhaarihii waa ka mid oo shaksiga haddii dhaari kusoo wajahanto uu xuquuq ku doonayey waxa weeye oo uu dhinto isagoo aan dhaaranin dhaartaa waxaa dhaxal u yeelanaya oo ka dhaxlaya cidda isaga dhaxli lahayd sida aawadeed bay fuqahadu u yidhaahdaan dawaabid ahaan iyagoo markaa daabit ka dhigaya ama min baabi alqawaacid kullu man habata lahu yamiin famaata fainaha tahbutu liwaarisihi ila fi suurati waaxida waxay yidhaahdaan shaksi kasta oo dhaari u sugnaato oo dabeedna dhinta dhaarta iyada ah waxay u sugnaanaysaa oo dabadii yeelanaya ciddii dhexlaysa ilamaa hal suuro mooyaane halkaas suuro oo ninka iyo xaaskiisa masale ku saabsan ah oo waxba iminka inaan u bambaxo aanan doonin marka xuquuqdii qisaas bay noqon kartaa dhaar bay noqon kartaa xaddulqadfi shaksiga lagula kacay bay noqon kartaa oo cirdigiisa iyo sharaftiisa meel lagaga dhacay waxay noqon kartaa khiyaar masalan uu lahaa oo iibka khiyaaradii khiyaaru shardigii waxyaabay la midka ahaa ayay noqon kartaa ama khiyaarulmajliskii oo uu majliska ku geeriyooday waxyaabaha la midka ah marka khiyaaradii ee macruufka ahaa ee bayca geli jiray iyadana shaksigii aada dhaxal joojinaysay hadduu dhinto shaksiga waaridka ah ee dhaxlaya ayay kusoo wareegaysaa waana shay markaa dhaxal noqonaya oo shaksigu markuu faraa'idka iyo dhaxal ahaanta barto maqsuudka iyo mujeeddada ugu weynee laga leeyahay xoolahaba ha noqotee dee abwaabtaa kalena waa ay gelaysaa marka wuu ka ballaadhan yahay waxaa la dhaxlayaa xoolo oo qura way ka ballaadhantah baynuna ishaari doonaa insha allahu tacaala mararka u dambaysa baynu tilmaami doonaa xuquuqdaa lafteeda sida loo kala mutaysanayo iyo qaabka ay noqonayso ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan madaalimta bani aadamku isdulmiyaa waxa ugu weyn oo ay ku wareegtaa waa saddex shay madaaru madaalimi bayna alcibaad waxay yidhahdaan waa halaaa madaarka iyo meesha ay ku wareegayso madaalimta iyo isdulminta dadku dhexdooda ay isdulmiyaan waa saddex nooc bay yidhahdaan waa halaaatu anwaac waa addimaa iyo walamwaal iyo walacraad waxa weeye dhiigaga oo dulmigu bani aadamka dhexdooda dhiigga wuu ku dhex maraa inay markaa isku dulmiyaan oo isku xadgudbaan xoolahana waa sidaasi leeg acraadda iyo sharaftana waa sidaasi leeg saddexdaba dhaxalku waa shamlinayaa saddexdaba wuu shamlinayaa oo saddexdaba dhaxalku waa gelayaa nebiguna sala allahu alayh wasalam kulankii ugu weynaa ee xajatulwadaac saxaabada saddexdaa shay aad buu ugu adkeeyey hadday tahay yowmulcarafa iyo hadday tahay yowmu naxri khudbaddii uu dhowrka jeer nabigu soo celceliyey sala allahu alayh wasalam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada aw kama qaala sala allahu alayh wasalam nebigu waa tilmaamay yacni dhiigaggiinna iyo waxa weeye xoolihiinna iyo sharaftiina oo bimacnaa meel iskaga dhacdaan intuba xaaraam ayay idinka tahay marka aad buu nebigu ugu adkeeyey sala allahu alayh wasalam khudbaddana waa soo celceliyey maxaa yeelay waa saddexda shay ee had iyo jeer bani aadamku isku dulmiyo saddexdabana dhaxalka way shamlinayaanoo qof kastaba xaqa uu leeyahay ayuu ka siinaya si aan laysu dulmiyin oo laysugu xadgudbin cilmigana xaqiiqatan sharaftiisa waxaa lagu aqoonsadaa markaad mutacalaqiisa ogaato halka uu ku saabsan yahay ee uu kala xadaynayo markaad ogaato ayay sharaftiisu kuu soo baxaysaa marka cilmi waxa weeye dhiigga bani aadamka wax badan ka xadaynaya si aan xuquuqdeeda laysugu xadgudbin oo qofba wuxuu u leeyahay dhiiggaa ka qaato sida diyadii iyo magihii iyo qisaastii iyo waxyaabaha la midka ah ilaalinaya oo dhiiggii bani aadamka dhowraya oo xoolahoodii xuquuqdooda ku kala ilaalinaya oo sharaftooda ilaalinaya oo ciddii cid ku xadgudubta ee sharaftiisa meel kaga dhacda hadday xitaa dhimato aan odhanaynin ciddii sharafteeda meel lagaga dhacay dhimataye bal usoo wareejinaya ciddii dhaxalkeeda lahayd oo odhanaya haddaa goosanaysaan iyo haddaad saamaxaysaanba shaksigaa sharaftiisa meesha lagaga dhacay ee xadulqadfiga masalan qadfiga lagu tuuray ee zino loo nisbeeyey ee waxa weeyaan muwaridkiina ahaa ee aad dhexlayseen haddaa shaksigii waa kane ka goosanaysaan iyo haddaad saamaxaysaanba idinkaydii taalla markaa saddexdaba wuu shamlinayaa waa midda kale ee waa cilmi ilaahay subxaana wa tacaala cidna aanu u wakiilan ee isagu uu tawaliyey qismadiisa iyo qaybintiisa ilaahay dhaxalka isaga ayaa qaybiyey saddex aayadood oo qur-aanka ka mid ah iyo aayaad kaloo adigu axkaamta qaarkood caddaynaya oo mawaariista ku saabsan ayuu alla ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala sidaa aawadeed buu u yaraaday khilaafka masaa'ilka faraa'idku khilaaf waa ku jiraa laakiin waa kooban yahay oo haddii baab fiqiah uu ugu ijmaacaad badan yahay baabka faraa'idkaa ugu ijmaacaad badan waayo ahlulcilmigu intay iskaga khilaafeen baa kooban masaa'il badan oo ka mid a way isku khilaafeen laakiin marka loo eego abwaabta kale fiqiga way aad iyo aad buu u kooban yahay waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa qaybiyey oo dadka wax dhexlaya iyo qadarka ay dhexlayaanba caddeeyey oo mucdamu nnaas markaa xukunkoodu waa cad yahay oo ijtihaadba ma laha ee meelo kooban baa ijtihaadku uu ka soo gelayaa waayo waxa maalka loo yaqaano nafta ayaa aada u jecel waa wax naftu aada iyo aada ugu tallaalan oo haddaan alla qaybin lahayn si loogu kala dhammaada ay adkaan lahayd si loogu kala dhammaada ay aada iyo aada u adkaan lahay watuxibuuna almaala xubban jamma yacnii maalka alla wuxuu inoo caddeeyey markaa inaad jeceshihiin kalgacal markaa ururay oo fara badan markaa inaad jeceshihiin ayuu alla inoo caddeeyey subxaanahu wa tacaala oo dadku maalku aada iyo aada ugu tallaalan yahay oo waxa weeya ay u jecel yihiin bal nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ah ee tirmidiga ku sugan likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal yacnii ummad kastaaba markaa fitno iyo wax lagu jirrabo oo lagu imtixaamo inay leedahay ummaddanna fidnadeedu ay xoolaha tahay oo xoolaha israacinteeda ummaddu ay aada iyo aada ugu dheerayso haddaan ilaahay subxaana wa tacaalaa u qaybin lahayn oo sidaa loogu kala caddayn lahaynna markaa muran siday uga dhammaataa aada iyo aada ayay u adkaan lahay oo la yidhaahdo masaladu waa ijtihaadi oo xaakimku siduu u galo ayuunbay u taallaa aad iyo aad bay arrintu markaa u adkaan lahay sida awadeed baad arkaysaa saxaabada in badan inay biasaaniidin saxiixa kaga sugan tahay iyaga oo ku boorinaya dadku inay faraa'idka bartaan waayo xigmad aada iyo aada u xeel dheer ayaa kuu soo baxaysa markaad hoos u eegto cilmiga faraa'idka iyo sida alla dadka wax ugu qaybiyey ee aanu cid markaa gaara oo kale ugu wakiilan oo aanu cidna cid ugu sii dayn ibnu mascuud oo kale waxaa ka sugan aharta bilowgeedu uu noqonayo man tacallama alqur'aana falyatacalam ilfaraa'id qofka qur'aanka bartaa sanad saxiixa bay kaga sugan tahay faraa-iddana ha barto oo cilmiga dhaxalkana ha barto in badan oo salafka kale ka midana way ka sugan tahay sidaa awadeed ayaa markaa imaamu alqurdubi raxmat ullaahi caleyhi kitaabkiisa tafsiirka ee markaa axkaamul qur'aanka ee waxa weeyaan kitaabkiisa weyn ee markaa tafsiirka ku saabsan uu markaa uu u tilmaamayaa markuu aayaadkaa marayo mawaariista iyo dhaxalka aakhirka u dambeeya wuxuu ku gebagabaynayaa inuu yidhaahdo faaclam ana alfaraa'ida kana jullu cilmi الصaxaaba wacdiimu munaadaraatihim walakina annaasa qad dayacuuh wuxuu leeyahay waxaad ogaataa cilmigan markaa faraa'idda inuu ahaa saxaabada cilmigeeda weynankiisa inuu ahaa iyo munaadaraadkooda iyo dood cilmiyado dood cilmiyaadkooda waaweyn inuu markaa ahaa sidaa ogow buu leeyahy laakiin dadku way halleeyeen oo cilmigaa iyaga ah way dayaceen buu leeyahy laakiin cilmigani cilmi markaa aada iyo aada u weyn weeyaan buu leeyahy laakiin dadka ayaa dayacay marka runtii waxaa dhici karta dadka qeyb ka mid ahi inay ka aaminaan faraa-iddu inay tahay sacbulmanaal wax markaa in la gaadhaa ay adag tahay oo si inuu ula adkaado oo had iyo jeer fii bacdi alabwaab oo ka mida munaasakhaadka iyo waxyaabaha la midka ah ama meyti meyti dhaxashay oo kaliya markay arkaan inay si ula adkaato marka dhab loo eegana kitaabkani waa sahlun manaal baynu leedahay ama fanigani waa sahlun manaal yacni gaadhitaankiisu waa miduu fudud yahay oo sahlan yahay aad iyo aad buu u sahlan yahay waayo waa dawaabid kooban oo si yar loo gaadhi karayo wey waayo waxaaba laga yaabaa inuu iskaga soo ururo cid wax dhexlaysa iyo cid la dhexlayo iyo qadar lagu dhexlayo khulaasaduba inay inaha iska noqoto ciddaa wax dhexlaysa waa tiro kooban rag iyo dumarba ama toddobiyo toban ah haddii la ururiyo haddii la kala saarana shan iyo labaatana siday isu reebreebayaanna ma adka ee ay isu xijaabayaan sida ay wax weeyaan wax u mutaysanayaanna faraa-ideedu ma adka sida masalada loo dhisayaana ma adka marka meel aday ka soo gelayaaba way iska yarta marka runtii insha allahu tacaala kitaabkan markaynu gudagallana waynu ka arki doonaaye fannigu waa sahlan yahay aada iyo aada buu u sahlan yahay waana markaa fanni u baahan in si dhab ah loo daraaseeyo oo loo fiiriyo waayo ahlulcilmigu iyagoo yaqiinsan oo qirsan inuu abwaabta fiqiga ka mid yahay oo fanni gaara aanu faraa'idku ahayn ayay misna had iyo jeer gaar u saaraan oo mu'alafaad gaara u sameeyaan waxay mu'alafaadka gaarkaa ugu samaynayaanna waa lilictinaa danayn ay danaynayaan aawadeed ayay ugu samaynayaan mu'alafaad gaara hadduu nahri yahay iyo hadduu nadmi yahay dirkaba oo hadduu markaa yahay nadmi aada u dhaadheer oo alifiyaad marka ah oo kumanaan iyo xadiis markaa kuwa gaadhaya oo alifiya loo nisbaynayo oo kun iyo ka badan ama hadduu doono qaarkood ay markaa tiro badan kunka dhaafayaan hadduu yahay iyo hadduu kuwo iska kooban yahay dirkaba waa uu leeyahay markaa ka muqadim ahaan innagoo kusii guda jirna waxaynu odhan lahayn dadku fii haada albaab waxay ugu qaybsamayaan macnaha dadku wax dhaxalka iyo dhaxal la-aanta waxay ugu qaybsamayaan afar qaybood qayb ka mid ah waxa weeye aynu leenahay qismun laa yarihu walaa yuurahu qismi ama qayb ka mid ahi waxna ma dhaxlaan iyana lama dhaxlo iyaguna wax ma dhaxlaan iyagana lama dhaxlo waana alcabdu walmurtad addoonka maadaama uu yahay cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay addoon markaa isaga la leeyahay oo wax allaaliya wuxuu awoodayaa haba yaraatee aanay jirin dee isagii waxba dhaxli maayo oo xigaalkiisii ma dhaxlayo isagana la dhaxli maayo waxbaba ma laha isagaa la isagaa gebigiisaba sida xoolo ahaan loo dhaxlanayaae isagu mid wax dhaxlayana ma aha oo qof soo dhaxli maayo hanti soo qaadan maayo isaga uu odhanayo tan dhaxal baan u helay isagana la odhan maayo war waa kii dhintaye aynu dhaxallo waayo wax laga dhaxlaba ma laha qaybta labaad waxa weeye qismun yuurahu walaa yarihu qayb waa la dhaxlaa laakiin iyagu waxba ma dhaxlaan laakin waa cinda almadhab oo madhabka shaaficiyada agtooda weeye mas'aladu macnaha mid iyadu sideeda sida tii hore oo kale noqonaysa ma ah oo taa hore addoonku inaanu waxba dhaxlaynin waa biitifaaq aanu wax allaale wuxuu dhexlayaa jira murtadkuna sida saxiixa ah isaguna lamana dhaxlo isna waxba ma dhaxlo aduu qiil yar baa jira isagaa la dha la dhaxlaa odhanaya maadaamay sidaa tahay waxaynu leenahay tani madhabka ayay ku dhisan tahay masalada labaad oo waxa weeye waa mubacadka waa addoonka mubacadka ah addoonka barxorowga ah ee qaybina xorta tahay qaybina addoonka dee mubacadka la yidhaahdo ka noocaasiya isaga ayaa la dhaxlaa hadduu dhinto intuu xornimada ku mulkiyey qeybtii xorta ahayd intuu ku mulkiyey baa laga dhaxlaa laakiin isagu waxba ma dhaxlo oo qofka xigaalkii ah isagoo mubacada qeybta xornimada ah waxba kuma dhaxlo cinda almadhab laakiin madaahib ku dhaxal siinaysaa waa jiraan sida xanaabilada oo kale wa qismun yarihu walaa yuurahu qaybina iyagaa wax dhaxla ee iyaga lama dhaxlo kuwaasina waa alambiyaa waa ambiyada weeye oo nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa waxaa kaga sugan inaa macshara alambiyaa laa nurahu maa taraknahu sadaqa annagu haddaanu nahay buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam kulanka ambiyada nalama dhaxlo waxaanu ka tagnaa waa sadaqa wey waxaanu ka tagnaa waa sadaqo ee annaga nalama dhaxlo waayo waa shay haddii la dhaxlo mansabka nebinimada wax yeeli kara sala allahu alayhim wasalam waa shay wax yeeli kara oo dadku had iyo jeer xoolaha aad bay isugu tuhmaan hebel waa boqor oo hanti badan buu urursanayaa oo xooluu doonayaa looga hadho oo dadkiisuu markaa u burinayaa sida awadeed baa ilaahay ka dahiray ambiyada oo markaa kuwa la dhaxlaya ma aha kuwa xoola urursanaya oo danaynayaba oo adduunyo iska daba ridayana haba yaraatee ma aha marka wixii iyagu ay ka tagaan ee xoolaahi waa sadaqa weey lama dhexlayo laakiin iyagu way dhexlayaan cid markaa eheladooda ah waxaanay dhexalka xaq bay u leeyihiin laakiin iyagan lama dhexlayo marka qeybta saddexaadna waa ambiyada oo waxa weeye iyagu waxbay dhaxlaan laakiin iyaga lama dhexlo oo ambiyada lama dhexlo waxaa laga dhaxlaa waa cilmi uun wainamaa warahu lcilma yacni iyagu waxay wax dhaxal siinayaan waa cilmi uun cilmi baa laga qaataa laakiin iyagu adduun lagama dhaxlo oo nebigu markuu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam alculamaau warahatu alambiyaa waina alambiyaءa lam yuwarihuu dinaara walaa dirhama yacni culimadu waa kuwii nebiyada dhaxlay nebiyaduna ma ay dhaxal siinin waxa weeyaan dadka dinaar iyo dirhamtoonna wa inamaa warahu lcilma waxay dhaxal siiyeen waa cilmi cilmi bay usoo gudbiyeen laakiin adduun lagama dhaxlin qeybta afraad ee u dambaysa ee baabkanina uu si dhaba u khusaynayaa waxa weeye waa yuurahu wa yarihu waxna wuu dhaxlayaa isna waa la dhaxlayaa isaguna waxbuu dhaxli isagana waa la dhaxlayaa waana waxa weeye man laysa bihi maanicun mima dukir waa ciddii aanay ku sugnayn maanic ama wax diida oo waxyaabaha aynu hore usoo sheegnay ka mid ah cidda aanay ku sugnayn ciddaa iyada ahi iyagana waa la dhaxlayaa iyaguna waxbay dhaxlayaan waana dadka wixii intaa ka soo hadhay wey waxyaabaha ummadda laga dhaxlayo ee aynu tilmaamayno ee alxuquuq almawruuha iyada lafteedu waa qaybo xuquuqda la dhaxlayaa ee ciddan dhimatay laga dhaxlayaa iyada lafteedu waa qaybo qaybta koowaad waa maa yahbutu lijamiicihim cala alishtiraak waa wax u sugnaanaya dadka oo dhan yacnii dadka dhaxalka leh oo dhan si siman oo wadaag ah si wadaag ah yacnii siman yaan odhanin laakiin si wadaag ah macnaha wada yeelasho ah ama ha kala bursadeen ama ha isleekaysteene waa wax markaa ugu sugnaanaya weliba walikulli waaxidin xusatahu mid kastaabana qeybtiisuu leeyahay ama ha isleekaato ama yaanay ha kala badnaatee dadkao dhan oo dhaxlaya oo dhan bay u sugan tahay mid kastaabana qismigiisa iyo nasiibkiisa iyona qeybtiisuu leeyahay kaasi waa maalka xuquuqda noocaasi ahi waa almaal maalka dadka dhaxalka leh oo dhan maalkaasi ha yaraado ama ha badnaado way mutaysanayaan dadka dhaxalkaa leh oo dhani qof kastaabana nasiibkiisa ayuu ka mutaysanayaa nasiibyadaasi ha isleekaadeen ama ha kala badnaadeen xuquuqda labaad ee la kala dhaxlaa wuxuu noqonayaan maa yahbutu lahum cala alshtiraak wax ugu sugnaanaya dadka dhaxalka leh si wadaag ah si wadaag ah oo ay wadaagsanayaan ayay ugu sugnaanayaan weliba walaa yamliku axaduhum cala alinfiraadi shay-an minhu axad iyaga ka mid ahina shaygaa ay wada wadaagsanayaan wax ka mida inuu la gaar noqdo xaq uma laha oo si siman bay u yeelanayaan mid ka midoo gaar wax ugu yeelanayaana ma jiro ee hadday wada qaadanayaanna way wada qaadan haddii mid ka mid ahi ridana way wada dhici arrinta noocaasi ahina waa alqisaas qisaasta weeye oo qisaastii markaa qofka la qisaasanayay ee masalan qofka qof dila oo kale ee muwaridkaagii aada dhexlaysay dila qisaasta aada qisaasanaysaa waxay noqonaysaa warasadoo dhan baa iska leh lab iyo dhadig mid weyn iyo mid yar dirkaba way yeelanaya mid ka mid ah oo markaa qowlkiisu muctabar yahay oo la tixgelinaya hadduu rido qof dumarana ha noqotee oo uu yidhaahdo anigu waxba qisaasan maayo inta kalena waxay ku qasban yihiin inay markaa mag qaataan waayo waa juz-un laa yatajaza waa hal qayb oo aan qaybsamayn wey waa shay aan qaybsamayn marka hal qof oo ka mid ay hadduu rido oo yidhaahdo anigu qisaasan maayo qofka waxba dili maayo inta kale waxay ku qasban yihiin inay ma qaataan waayo anigu nafta intaydaan dilanayaa ma suuragal aha oo nafti ma qaybsamayso mar haddii qof yidhi war anigu dili maayo inta kalena waxay ku sandullaysan tahay inay oggolaadaan iyaguna inay qisaasta ka tagaan mana yeelanayaan wax qisaasa wax qisaasa ma yeelanayaan marka xaqaasina dadkao dhan baa wada leh laakiin hal qof oo ka mid ahi ma goosan kare ee si simanun bay u qaadan karaan hadday wada qaataan oo yidhahdaan waa wada qisaasanaynaana waa ku saxan yihin laakiin qof odhan kara anigu intaydaan qisaasanayaa ma jiro oo qof gaar wax uga qaadanayaa ma jiro qeybta saddexaad waxay noqonaysaa maa yahbutu likullihim wax dhammaantoodba u sugnaanaya oo waa xaq iyo isaguna dhammaantood u sugnaanaya walikulli waaxidin minhum istiifaa'uhu bitamaami mid kastoo iyaga ka mid ahina wuxuu leeyahay inuu wada goosto isagu waxba qaybsami maaye mid kastoo ka mid ahi inuu wada goostaabuu heli karaa haddii xitaa mid yidhaahdo waan daynayaa inka kale yidhaahdo anaa goosanaya waana waxaa loo yaqaano xaddulqadfiga xaddulqadfiga oo waxa weeyaan shaksiga in zina lagu sheega ah qof arrintaa iyada ah aan wax caddayn aan loo haynin haddii zina lagu sheego oo caddayna loo waayo oo shaksigii uu dhinto isagaan weli arrinta iyada ahayd goosanin waxay noqonaysaa cidda dhaxalkiisa lehi inay goosan karto cidda dhaxalkiisa lehi inay goosan karto marka ciddaa goosanaysa ama mid ha noqoto ama ka badan ha noqote wuu goosan karaa kii doonaaba waa goosan karaa waa odhan karaa shaksigii markaa wuu odhan karaa shaksigii dhaxalsiiyahayaga ahaa cidda arrintaa ku sheegtay ee aan ku caddaynaynin waa in nalooga gooya xadulqadfiga kii kastaaba waa goosan karaa xuquuqda qaarkoodna dhammaantood waa u sugan yahay laakiin qaar ka mid ahi hadday cafiyaan oo iskaba daayaan oo yidhaahdaan annagu ma rabno intooda kale inay wada qaataan xaq bay u leeyihiin gebigiisaba inay wada qaataan laakiin nisbadooda u gaarka ama qaadan karaan ee waxaa la odhanayaa xaqani cala lishtiraak buu idinku sugnaaday si guud haddii qaybtood saamaxda oo tidhaahdo annagu waanu ka tagnay oo waanu saamaxnay inta kale xaq waxay u leeyihiin inay wada qaataan laakiin qayb yaroo ka mid a inay qaataan unbaa loo diidaya waana waxa loo yaqaano ashufca shufcada waxaa la yidhaahdo ee baabka fiqiga macruufka ku ah oo ah shaksi ama laba shaksi oo wax wada leh in midkood intiisii iibiyo masalan laba qof oo tusaale ahaan guri wada leh in midkood qeybtiisii iibiyo isagaan kii kale waxba kala socodsiin arrinta noocaasi ah shaksigii waxa la lahaa wuxuu xaq u yeelanayaa inuu shaygaa iskula wareego oo ciddii iibsatay u celiyo shilimada isagoo aan baryaynin oo aan markaa baryaynin sifa qasaba inuu u odhan karo inta lagaa qaatay ee hantida ah ee lagaa siiyey guriga qeybtiisa waa imisa markuu yaha intaa intiiba waa taase mar dambe aniga haygu soo noqnayaan ku arki xaq buu u yeelanaya waxbana ila yeelan mayse marka isagaan sidii odhanin hadduu dhinto oo warasadiisii ay goobtiisii soo istaagto oo qaar ka mid ahi yidhaahdaan war haynala yeeshee iska daaya ninkan meesha la soo geliyey haynala yeesho annagu raalli baanu ka nahay waxna kama rabno kuwa kale xaq waxay u leeyihiin inay wada celiyaan oo dabeedna ay iskula wareegaan laakiin ma suuragal aha inay yidhaahdaan inta yaree annagu aanu leenahay dhaxal ku yeelan lahayn shufcada ayaanu qaadanaynaa taa laga yeeli maayo iyagoo qayb ka mid ahi saamaxday ayay intooda hadhay wax oo dhan intay lacagta celiyaan odhanayaan mar daba yaanaan ku arkina iska dhaqaa annagaa wada yeelanayna marka xuquuqda la dhaxlayaana iyada lafteeduna qaabkaasi ayay u kala baxaysaa haddaynu ku soo dhowaano kitaabka buqyatulbaaxidka raxbiyaha runtii waa kitaab aada iyo aada u qayim ah aanan kula talin lahaa dalabatulcilmigu in ay xifdiyaan xifdi ahaan ayaan kula talin lahaa waayo waa runtii kutubta aada is odhanayso ciddii aliftay qasdigeeda iyo niyadeeda oo fiicnayd aada aada ugu daniyayso inuu markaa barako badan uu ku yeeshay marka kitaabkana runtii waa kitaab aada iyo aada u barako badan oo hadday xifdigiisa oo iska sahlan tahay oo aada iyo aada u fudud inkastoo marka horeba nadmigu uu markaa xifdiga uga fudud yahay nasriga misna kitaabkani aada iyo aada buu u khayr qabaa ummadduna aad bay uga faa'iiday salafan wa khalafan waayo iminka sagaal boqol oo sano ku dhowaad buu jiraa misna ilaa iyo muddada ahlulcilmigu aada iyo aada bay markaa uga faa'iideen shiikha markaa kitaabka alifay ee raxbiyaha markaa iska leh waxa uu markaa noqonayaa waa lilimaam abi cabdillaahi moxamed ibnu cali ibnu moxamed ibnu xusein alraxbi oo ay macruuf markaa ku ahaa bibni muwafaqudiin marka waxaana weeye ahlulcilmiga markaa min bilaad shaam siiba magaalada ruxayba la yidhaahdo oo ay yidhaahdaan ilaa siddeed maalmood meelahaasaa dimashiq looga socdaa caasimadda suuriya ilaa siddeed maalmood meelahaasaa looga socdaa marka caalimka iyo isaga ah ayaa iska lahaa culimadii markaa qarnigii lixaadna noqonaya ayaa markaa iska lahaa markaa runtii waana abayaadeeduna waa boqol iyo shan iyo toddobaatan boqol iyo shan iyo toddobaatan bayd oo baxriga rajaska ah ee min buxuuri shicliga ka mid ah oo mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo lix jeer la soo celinayo ayaa uu ku dhisan yahay ama baxrulcilmi sida ahlulcilmiga qeyb ka mida bay yidhaahdaan oo had iyo jeer waa baxriga ugu badan kutubta cilmiga nadmiyadooda had iyo jeer baxru rajaska ayaa ugu badan marka runtii caalimka isaga ah oo faraa-idka aada iyo aada a'imada ugu marka caalimka ahaa aanad ka arki doonto nadmigiisa laftiisa marka aynu gudagallo ayaa markaa iska leh laakiin runtii caalimku wuxuu ka tegey mawaadicda qaarkood oo muhim ahaa mawduucyada qaarkood oo muhim ahaa baanu waxba ka ishaarin marka kelmad qura ayaynu ka ishaaraynaa maadaama aanu isagu inoo tilmaami doonin mawduucana muhim u ah oo ah arkaanul irthi dhaxalka arkaantiisa isagu ma tilmaamin arkaan iyo shuruutoona muhim baanay ahayd oo inuu nadmiga ku daro aad iyo aad bay u qiimo badnayd abwaabta qaarkooda uu ka tegey burhaaniyada ayaa intuu kaga dayday nadmiga kitaabkan raxbiyaha oo isaga kaga dayday nadmiga oo dariiqadiisa maray oo wax badan ka ikhtibaasoo ka qaatay ayuu weliba abwaabtii uu ka tegeyna isagu ku daray weliba abwaabta qaarkoodna soo koobay oo boqol iyo labiiyo toban bayd ayuu wixiiba isugu ururiyey oo runtii marka dhinac laga eego waxa weeyaan kitaabkaasaa kasii jaamicsan laakiin raxbiyahuna marka shuhrada uu leeyahay laga eego iyo shuraaxdiisa oo ka badan burhaaniyada oo shuraaxa markaa dee badan buu leeyahay oo markaa kan markaa sabrumaanadiiniga had iyo jeer aynu iminkaba gacanta ku hayno iyo xaashiyatulbaqariga saaran ee kolley dee dhallinyaraduba badankeedu sitaan iyo markaa fawaa'idu shinshuuriya oo aada u qiimo badan iyo xaashida uu baajuurigu ku leeyahay marka runtii shuraax badan buu leeyahay marka isaga ayaa markaa sii caansan laakiin xagga masaa'ilka dheerideeda burhaaniyada ayaa leh marka arkaanta dhaxalku waxay noqonaysaa waa saddex saddexda tiiree uu ku wareegayaa waa muwarith dhaxal siiye calaa siiqati ism faacil bay ku keenaan ahlulcilmigu macnaha waa kii la dhexlayay kaannamaa dhaxalka inuu ku siiyey isagu muwarith ay ka cabiraan iyo wawaarith dhaxle oo kii wax dhexlayay ah iyo xaqun mawruuth iyo xaq la dhexlayo ama mawruuth waa mid la dhaxlayo iyo mid dhexlaya iyo wixii laga dhexlayay waa saddexdaa qodob wey markaa saddexdaa ayay arkaantiisu ku kooban tahay marka halkaa waxaad ka ogaanaysaa qof nool inaan la dhaxlin oo aanay suuragal ahayn odayaasha qaarkoodoo iyagoo nool hantidoodaba qaybiyaa oo yidhaahdo gebigiisaba haddaan idiin dhexlayaa yacani wax saxa maa waayo qofka dhimashaa lagu dhexlaayo nolol laguma dhexlo dardaaranna dee xaq uma lahaa qof wax dhexlaya oo nebiga ayaa inoo cadiyey sala allahu alayh wasalam laa wasiyata liwaarihin qof markaa wax dhexlaya inaanu dardaaran lahayn aan waxba loo dardaarmi karin in allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarihin yacni alle mid kastoo xaqle xaqiisa waa siiyey marka mid wax dhexlayaana dardaaran ma laha oo in wax loo dardaarmo suuragal maaha marka waxay noqonaysaa hortuu qof dhinta ayuunbaa la dhaxlaa biijmaaci ahlilcilmi qofkii kale wixiisu dardaaran iyo wax la mida bay noqon wixii soconayaana markaa dardaaran ee sharcigu banneeyaana wuu socon wixii aan sharcigu bannaynina ma socon doonaan ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan qof masalan waaris ah oo wax dhaxlaya oo dardaaran loo ansixin karo hal qofun baa jirabayaadaan haddii laga tegi waayo kaasi waxa weeyaan shaksigan wax dardaarmaya inuu xoolaha ku qaybiyo calaa kitaab illaahi wa sunnati nebiyi sala allahu alayh wasalam sida kitaabka alle keensanayo iyo sunnada nebiga oo dhaxal dhab ah inuu dhaxlo gebigiisu dhaxal dhab ah inuu dhaxlo taa iyada ahi waa suurogeli kartaa oo uu yidhaahdo war lacagta akoonka iigu jirtaa bal hadda qalin iyo buugii keeno waan dardaarmayaa dabeedna uu sidaa dhaxalku ahaa u kala qoro xaasku humun bay leedahay siddeed meelood meel ahaan inamada iyo xabluhu markaa waa lidakari mitlu xadil unhayeyn hooyo hadday nooshahay masalan sudus bay leedahay wixiiba dadkii intuu dhaxlo xoolihii uu kala qaybiyo yaada kaasina laba kun buu leeyahay kaasina saddex kun iyo shan boqol kaasina intaa oo adhow marka warqaddii dardaaranka lasoo saaro la arko inay ku fadhido dhaxalkii caadiga ahaa iminka aynu dib u dhaxalno haddaynu naano waa iska taxsiilo xaasil waa wax horeba isaga joogay meesho isaga soo xasilay un inaynu misnaa iska sii wadno un bay noqonaysaa wax faa'iidaayi kuma jirto markaa dardaaranka noocaas ahi iyadoo waaris loo dardaarmay wuu ansaxayaa waayo waa iska wasiyo suuri ah suurad ahaanun bay ka tahay wasiye eh waa iska dhaxalkii caadiga ah taa mooyaane mid kaloo ansaxaysaa allahuma ilaa cidda dhaxalka lehi inay iyagu socodsiiyaan mooyaane oo ogolaadaan mooyaane ma jirto saddexdaa rukni iyaga laftoodu shuruud bay yeelanayaan oo saddexda rukni ku qotonta musanifkuna inooma sheegi doono ama naadimku raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa kuma dari doono shuruuddaasi waxa weeye shaksigan muwaridka ah ee la dhaxlayo ee dhaxalsiiyaha ah waxaa loo shardinayaa taxaququ lmowti lmuwarid inay xaqiiqo tahay oo la hubo shaksigan la dhaxlaya inuu dhintay aw ilxaaqu bilmowtaa xukman ama dhimashadiisa ma hubne eh waxaa la haleeshiiyey kuwa dhintay oo waa mafquud mid la yahdo waa la waa-ayo dabeedna xaakimkiibaa wuxuu ku xukumay inuu dhintay ama taqdiiran macnaha qadaris ahaan ayaynu geerida u qadaraynaa oo waxa weeyaan shaksigan la dhaxlayaa waa inuu ku dhintaa xaqiiqatan aw xukman aw taqdiiran saddexdaa midun waa in dhimashadiisa lagu xukmiyaa ama wa xaqiiqa baynuu hubnaa inuu dhintay ama ma hubnee xaakimkaa xukumo markii la waa-ay ee muddadii la sugayeyna la sugay ayaa xaakimkii go-aan soo saaray qaadidii oo yidhi maanta laga bilaabo hebel hebel oo la waa-ay waxaan ku xukumay inuu dhintay waxaanan sharciyeeyey oo diinta alle anoo waafajinaya aan maanta sharci ka dhigay in xoolihiisa la dhaxlo dumaradiisa la guursado wixii wilaayaad iyo mas-uuliyad uu lahaana wax damboo ka jiraa aanay jirine min al amwaat uu ka mid yahay hadduu doonana ma dhimana hadhowba iska iman doona ta noocaasiyana dhaxalka way keentaa oo waa la dhaxlaa xoolaha haddii mar xaakim go-aan kusoo saaro dariiq sharciga markuu u raaco inuu shaksigaasi dhintay oo mafquudka ayaynuna ugu tegi doonaa qofka la waayo ta kalena waxa weeye waa taqdiir dhimashadiisa ma hubno laakiin waynu qadaraynaa uun inuu noolaa oo dhintay waana janiinka uur jiifka gabadh uur leh haddii caloosha lagu dhufto il markaa dabeedna ilmihii yaraa ka soo dhaco hadduu doono ilmaha yari markaa lagu dhufanayaba mayd buu ahaa maba noolaynba war uma hayno tanun bay eersatay ku dhufatay mar hadday iyada eersatay waxaynu qadaraynaa inuu dhintay balse markii hore noolaa marka dhimashadiisani waa qadaris si inta yaree qurada la yidhaahdo qaanta yaree laga xukumayo si aynu dhaxal uga dhigno oo aynu u nidhaahno ilmaha yaree uurjiifka ah isagoo baktiya dibadda usoo baxay qaantiisu waa intaa oo masalan shan halaad baa laga xukumaa oo qura buu ahaa addoon ama addoon wanaagsan laakiin mar haddaan iyagii la helaynin qaantiisu shan halaad buu noqonaya markaa shanta halaad baynu dhaxal ka dhigaynaa oo leenahay shanta halaad ee uurjiifka waa dhaxal meeluu ku dhintayna maynaan arkayne waynu qadaraynaa inuu noolaayo dabeedna sababtan u dhintay marka horta dhimashadiisu saddexdaa midun waa inay kusugnaataa shaksiga la dhexlaya xaqiiqatan aw xukman aw taqdiiran midun waa inay kusugnaataa shaksiga wax dhexlaya oo rukniga labaad ah waxaa loo shardinayaa taxaququ lxayaati alwaarith bacda almowti almuwarith aw ilxaaquhu bilaxyaai xukman aw ilxaaquhu bilaxyaai xukman waa inay laba mid u noqotaa shaksigan aynu dhaxalka siinaynaa waa inaynu yaqiininaa inuu nool yahay marka shaksigaasi dhintay inuu noolaa waa inay xaqiiqa tahay cidduu dhaxlayo markay dhimatay inuu noolaa oo shaksi beri dambe calool galay oo intaa kadib dhashay aanu ahayn waa inaynu yaqiininaa buu taha inuu qof nool yahay oo xilligaa jiray ama qofka geeri horreeyey aanu ahayn qodobka labaad aw ilxaaquhu bilaxyaai xukman ama ma hubno eh dadka nooluun baynu haleeshiinaynaa xukun ahaan sida uurkii oo kale oo uurkii shaksiga maanta dhintay waxaa dhici karta gabadhu inaanay uurba lahayn ilmaheedu uu dhaxlayaa le masalan waxaa dhaxli karaa uurka masalan hooyadii oo kale ayaa dhaxli karaa uurka hooyadii ay leedahay ilmahay dhashaa walaalkii buu noqonayaa oo dhaxal buu ku yeelan karaa waqtiyada qaarkood kuwa markaa aayooyinkii uurka ay leeyihiin baa dhaxli kara haddii doonaan ilmaadeer iyo wax la mida ama walaal aabe iyo ay noqon karaan maadaamay sidaa tahay qofkan uurkan gabadhu dhashay ee aynu leenahay maydkii berigii dhaweed dhintay wuu dhaxlayaa inagu ma hubno waxaaba laga yaabaa markuu maanta dhintay bisha dhexdeeda inay uureysato muddo kadib laba usbuuc kadib inay uur kaba qaato yaanay maalintaa uurba lahayn cid hubtaana ma jirto oo yaqiinin kartaa muddadu ku dhashun baa la eegaya war muddadan uu ku dhashay iyo maydkii marka la eego inta ka dambeysay waa waa iswaafaqi karaan waa iska caadi inuu berigaa uurka ku jiray baa suuragal ah hadduu doonana kuma jirinba markaa shaksigan wax dhexlayaad dhaxalka siinaysaa ama waa inaad nolol ku hubtay markii shaksigani dhintay ama waa in aynu haleeshiinaa xukum ahaan kuwa nool mase hubno ee kuwa nool baynu iska haleeshiinaya shardiga saddexaad ee ugu dambeeya aynu jecelnahay kitaabkana inaynu kusoo gebagabayno marka intan yara muqadimada ah aynu u samaynay waxa weeye waa in shaksigu uu garanayaa jihada shaksigani wax ku dhaxlayo waa alcilmu biljihati alatii biha alirthu jihada uu dhaxalkani ku sugnaaday waa inuu garanaya weliba taasi waxay khaas ku tahay qadaaga qofka wax xukumaya ee raba inuu yahdo waxbaan dhaxlayaa jihada labadan qof ee aada isdhaxal siinaysaa isugu yimaadeen waa inaad garanaysaa ma isqabisba oo ma zawjiya oo maxaasnimaa ka dhexaysa ma qaraabanima ma walaaba asbaabta aynu dib ka arki doono baltay tahay iyo bartay isugu imanayaan ee dhaxalka ugu sugnaaday waa inaad xaqiijisaa u dambayntana waxaynu ishaaraynaa cilmigan isaga ah waxaanu ka maarmin cilmiyo kale oo ay ka mid yihiin cilmulxisaabka xisaabta waa inaad wuxuun ka taqaanaa markaad doonayso fannigan si dhaba inaad u barato cilmulxisaabka wuu u baahan yahay fannigani wuxuu kaloo u baahan yahay cilmu nasab cilmiga nasabka dadku waxa siday wax isugu noqdaan waa inaad garan karaysaa bal markaynu dadka wax dhexlaya iyo marayna baynuna wax ka ishaari doonaa haddii ilaahay idmo marka baabkaasina aad buu muhim u yahay inaad garan karayso dadku siday wax isugu noqdaan halkay isugu yimaadaan qaabka yihiin iyo cilmulfatwa cilmiga ay ahdaan cilmulfatwa oo ah waxa weeyaan xukumka alle ee uu ka dejiyey markaa ashyaadan dhaxalka sida saddexdii aayadood ee kusoo arooray iyo xadiista kusoo aroortay waxyaabaha la midka ah macnaa waa inaad garan karaysaa kitaabka iyo sunnadu markaa shaygan meesha ay ka istaageen oo cilmulfatwa bay ka cabiraan ama cilmulkitaab wasunna fi hada albaab ah marka kollay inahaasi baan jeclahay inaan kusoo koobo kollay aadna waxaan idinku naseexaynaya bal kitaabka inaa isku daydaan inaa xifdidaan oo si badan oo akridaan in sha allahu tacaala beritaynu markaa sifo caadiya nadmiga isaga bilaaban doonaa halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam